waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha abriilna ay tahay siddeed sannadka labada kun iyo labaatan shanta halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiyoon ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaac wararka maantana waxaa ugu waaweyn dowladda albanisi oo ku dhawaaqday maalgelin ay ku bixinayso xanuunada dhimirka si wax looga qabto shaqaale yaraanta dalkan australia ka jirta maxkamadda sare ee dalka maraykankuna waxa ay taageertay tallaabo muran dhalisay oo dadka looga tarxiilo maraykanka iyadoo maxkamaddu sharwada ku xirtay tarxiilkaasi dowladda albanisi ayaa sheegtay inay hal bilyan oo dollar oo maalgelina ku bixinayso xanuunada dhimirka taasoo lagu garowsanaya ayaa la yiri daldaloolada waaweyn ee ka jira shaqaalaha ka shaqeeya xanuunada dhimirka kuwaas oo loo baahan yahay in wax laga qabto tan ayaa imanaysa iyadoo new south welis ay wajahayso iscasilaad ballaaran oo ku timid dhakhaatiirta dhanka maskaxda iyadoo dowladda gobolka iyo dhakhaatiirtaasu uu u dhexeeyo muran ku aadan mushaarooyinka iyadoo la sheegay dhakhaatiirta gobolkaasi inay yihiin kuwa ugu mushaarooyinka yar dalkan australia in ka badan laba boqol oo dhakhaatiirta dhanka maskaxda oo ka shaqeeya nidaamka caafimaadka dadweynaha ee gobolkaasi ayaa shaqooyinka ka fariistay ama iska casilay bishii janaayo iyagoo ka cabanaya mushaarooyinkaasi hogaamiyaha mucaaradka ayaan isagoo xaqiijin inuu lacag la mida tan ra-iisul wasaaraha ku bixin doono xanuunada dhimirka isagoo sheegay in xisbiga laybarku magacii uun ka bedelay siyaasadihii isbahaysiga dowladda albanisia ayaa laba boqol iyo labaatan iyo shan milyan oo dollar ku bixinaysa kow iyo labaatan xarumo cusub oo markaasi xanuunada dhimirka ka shaqeeya sidoo kalena boqolaal milyan waxa ay ku bixinaysaa adeegyada xanuunada dhimirka ee dhalinyarada iyo mid lagu tababarayo xirfadleyda xanuunada dhimirka ka shaqeeya dhakhaatiirta gobolka new south wales ayaa shaqo joojin sameeyey maanta oo bishu sideed tahay iyagoo qaar badan oo ka mida ay isugu yimaadeen dibadda cisbitaalada waaweyn ee ku yaala galbeedka magaalada sydney dhakhaatiirtan ayaa ka dibadbaxaysay mushaarooyinka iyo daruufaha ay ku shaqeeyaan ururada shaqaalaha ee dhakhaatiirtaasi matala ayaa ku dhawaaqay shaqo joojintan toddobaadkii lasoo dhaafay iyagoo doonaya in soddon boqolkiiba loo kordhiyo mushaarooyinka hal sano gudahood saddex boqolkiibana la kordhiyo sannadaha ku xiga taasoo kala mid dhigaysa dhakhaatiirta gobolada kale ka shaqeeya dowladda ayaase iyadu la timid inay toban dhibic shan boqolkiiba u kordhinayso mushaarooyinka saddexda sane ee soo socda ra-isul wasaare antony albanisi ayaa waxaa ku qayliyey dibadbaxe ka tirsan koox la yidhaahdo rising tide oo u ololeeya isbedelada cimilada isagoo oo ku guda jira shir jaraa-id oo uu qabanayey isagoo ku dhawaaqaya sanduuq gaaraya hal bilyan oo dollar oo lagu bixinayo xanuunada dhibirka ayaa antony albanisi waxaa ku qayliyey alexa stewart oo ka cabanayay mashaariic cusub oo dhuxul dhagax iyo gaas lagu sameynayo oo dowladdu ay ku dhawaaqday batrick magori oo ah dhakhtar ka shaqeeya xanuunada dhimirka ayaa isla shirkaas jaraa-id waxa uu ka sheegay in isbeddelka cimiladu uu ka mid yahay arrimaha ugu waaweyn ee saameynaya xanuunada dhimirka ee dhallinyarada ku dhaca maxkamadda sare ee dalka maraykankuna waxa ay taageertay isticmaalka sharci la isticmaali jiray kun iyo toddoba boqol sagaashan iyo sideedii oo taariikhiyan la isticmaali jiray xiliyada dagaalka kaasoo lagu tarxiilayo dadka kooxaha dembiilayaasha ka mida ee u dhashay dalka venezuela xukunkan maxkamaddu ay soo rogtay ayaase shuruudo lagu xiray iyadoo maxkamaddu hoosta ka xariiqday in loo baahan yahay in xeer ilaalintu markaasi ay dusha ka ilaaliso sidoo kalena dadka la xirxiray loo sheego in sharcigaasi loo isticmaalayo ka hor inta aan la tarxiilin qoysas ka mida dadka soo galootiga ee u dhashay dalka venezuela ee la tarxiilay ayaa iyagu dafiray dadkaasi la tarxiilay inay wax xiriira la lahaayeen kooxaha burcadka ee gaangiska la yidhaahdo madaxweynaha maraykanka donald trumpna waxa uu mar kale ku celiyey sida uu u doonayo in maraykanku ay la wareegto qaad gaza hadalkan ayuu jeediyey mar uu la shareeyey ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benjamin netanyahu mister trump ayaa aragtidan hindisaha arrintan dhowr gooroo hore soo jeediyey toddobaadyadii u horreeyey markuu xilka maamulkiisu la wareegay balse caalamka oo dhan ayaa cambaareeyey iyadoo qorshahan lagu tilmaamay inuu yahay jinsiyad la tirtirayo saadaasha hawada berito oo arbaca magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo kow iyo labaatan digrii sydneyna waa roobab iyo labaatan iyo afar digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayey lixdan senti oo doolarka maraykanka ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho